wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kula wareegay deeq raashiin ah oo u badan timir taas oo ay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ay soo gaarsiiyeen jubbaland deeqdan oo gaaraysa ilaa toban tan ayaa loogu talagalay dadka danyarta ah ee ay saameeyeen fatahaadda elino gaar ahaan kuwa ku barakacay deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland oo deeqda la wareegay ayaa u mahad celiyay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma diyaaradani waxay sidee raashin waxaa weeye ka yimid xamar timir u badan iyo noocyo kaloo cuntada ah waa raashin loogu talagalay dadka tabaalaysan ee reer jubbaland inay soo in la gaadhsiiyo toban tan oo timira iyo mixed foodies oo nugu talagalay in dadkaasi waxa weeye la gaadhsiiyo waa runtii waxa weeye tallaabo fiican oon bogaadinayo dowladda jubbaland wasaaradda gargaarka iyo hay-adda sodma saaxiibkay maxamuud waa uga mahad celinaya runtii waxa weeye wada shaqaynta iyo gargaarka la gaadhsiinayo dowladda jubbaland shacabkeeda tabaalaysan ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ka da-aya dowladda jubbaland degaamadeeda oo dhan waxaa ka horreeyey timiro iyo cuntooyin la geeyey doolow baardheere iyo degaamo kale iyo doomo iyo gargaar badan oo degaanada la geeyey saasoo kale degmada kismaayo qaybo ka mida waqooyigeeda iyo koonfurteeda sida cabdalla biroole oo maalmahan gurmadkaas uu ka socday raashinkanna waxaan ugu talagalay dadka hadda degmadan kismaayo khaasatan waqooyigeeda jamaame aagga buliguduud luglow dadka danyartaa ee maalmahan soo waxa weye soo qaxay ee ka imanaya jubbada dhexe iyo degmada jamaame inay gaadhaan tani waa midii koowaad ee kismaayo maanta timaada waxaa ku xigi doona kuyaalo kale insha allahu tacala oo iman doona oon ugu talagalay degmooyinka badhaadhe afmadow iyo waxa weeye dhowley oo gaadhi doona aad baan uga mahad celinaynaa hay-adda sodma iyo saaxiibada aan wada shaqaynayna ee beesha caalamka ee gurmadka iyo gargaaridda waxaan u mahad celinaa sidaasoo kale waxa weeye guddida jubbaland gurmadka fatahaadaha oo iyaguna u taagan dadka in loo gurmado iyo madaxweyne axmed oo runtii waxa weeye axmed maxamed islaan madaxweynaha jubbaland oo qayb weyn ka geystay in dadkaasi raashinka waxaa hadda noogu diyaarsan bannaanka raashin dowlad u diyaarisay waanu rabnay in iyada kalna isku daro oo dadkaa la gaadhsiiyo maanta dad fara badan oo soo barakacay oo magaalada ku soo dhacay oo tuulooyin ka yimid baanu isugu geynaynaa meelihii aan u diyaarinay shalayto in dadkaasi lasugu geeyo raashinkii baa diyaarsan bicihii baa diyaarsan kuwanaan ku daraynaa waan gaadhsiinaynaa waan u taagannahay roob kawda ahaya dhaxanta oo jirta maalin iyo habeen waan la qaybsanaynaa dowladda jubbaland laga soo bilaabay madaxweynihii iyo intii ka hoosaysayba waxay roobkaas u dhex socdaan in dadkaas waxa weeye loo gargaaro oo loo gurmado saasoo kale waxa weeye waxaan ugu baaqayaa saaxiibada waxa weeye beesha caalamka hay-adaha aan wada shaqaynayno in deg deg jawaabta waxa weeye laga bixinayo fatahaadaha ee lala daahayo in la dedejiyo degaamada waxa weeye biyuhu ay saameeyeen dhammaan ee jubbaland wixii loogu talagalay biliis waxaad hayso nala soo xidhiidh keen soo gaadhsii shardi kuma xidhna dadkaa in la gaadhsiiyaan rabnaa cid wax kale ka raadinaysa ma jirto mana ogolin in waxa weeye meel kale ay gaadho dadkii loogu talagalay inay gaadhaan rabnaa insha allahu tacala taasaana u taaganahay tan iyo markii uu curtay roobka deerta ee watay fatahaadaha webiyada iyo daadadka ayaa waxa ay saameyn weyn u geysteen guud ahaan shacabka degan deegaanada jubbaland iyadoo ay maamulka jubbaland uu wado dadaallo aan kala juugsi lahayn oo dadka ay dhibtu gaartay loogu gurmanayo